horta gobolkan waa run wuu qabow yahay laakiinse qabowga la sheego waa saddex bilood baa ugu daran laakiinse toddoba sideed bilood jawigiisu aad buu maxaanku raa u fiican yahay qabowgaasi waxa annagoo aan kaga ku door bidnay inaan deganaano gobolkan waxa weyaan horta waa gobol qaniya oo maxaanku raa dhaqaalo fiican leh wuxuu ku fiican yahay dhinaca educationka xagga tacliinta iyo maxaanku raa shaqooyinka gobolada kale ee maraykanka aad iyo aad buu ku fiican yahay waa gobol qofka nolosha bilaabaya uu ka bilaabi karo maadaama uu shaqo badan yahay fursadahoguna ay badan yihiin marka waxaa la idhahdaa miskiin koriye oo dadka mataqaanaa qaxootiga aad iyo aad buu roon yihiin guryo fariyaa la siiyaa caafimaad fariyaa la siiyaa waa la gacan qabtaa marka labaatankii sana u dambeeyey aad baan ugu dhaqanay meeshan kollayba haddaanan khaldanayn waxaad ahayd nin wariye ah mikrofoonkiisa wata kaamiradiisa wata intaad dhinac isaga riixda ayaad dhinacii ganacsiga hadda u badatay maxaa taa keenay horta markii aan anigu aan ahaa xagga wariyahanba waxaan ahaan jiray kamaristay amba film qaade waxaanan bartay film productionka marka isagaan horta ku bilaabay dhinaca ganacsiga oo mataqaanaa filmada iyo caroosyada iyo waxyaabahaasan duubi jiray marka markaa bal waxaan idhi cuntooyinka maraykankana aad maxaan qoraa waa businesska ugu fiican ee waxaa la yidhaahdaa aan lagu khasaarin maadaama qofku saddex goor wax cuno dadka maraykankuna aad ay wax u cunaan waxa weeyaan waa waa businesskaasaa ilayga furantay alxamdulilah ilaahayna igu guuleeyey dadkeenu nagu garab galeen dhowr goor ayaa bilada lagu siiyey ilaa aqalka cad ee maraykanka ayaa bilad aad ka qaadatay maxaad isladaa ku mataysatay horta waddankan wuxuu ku fiican yahay dadaalka ayaa la qiimeeyaa qofkii mataqaanaa dadaala amba mataqaanaa xirfad fiican la yimaada waxaan hore u jirin waddankan maraykanka keena aad baa loo qiimeeyaa markaa dee tartanadu tartankuu furan yahay markaa dee waxa weyaan inay ku reebin tabartaadu oo dee dadaal badan iyo shaqo badan iyo dad badan oo maxaan quraa khubaraa markaad isku soo wareejisid wax badan baad maxaan quraa ku gaari kartaa iyo dee maxaan quraa dhinaca allana way ka qoran tahay oo guusha dadaalkaagu ilaahayna wax kula qaban karaa maqaayadaada hadda caanka baxday ee meelo badanna ku taalla bal magaceeda dadka haddaad la wadaagto waxaa la yidhahdaa afro deli iyo caan ku tahay gobolka minnesota waxaan ku leenahay shan makhayadood waxaa kale aan leenahay makhayad kaloo iyadu qaybisa cuntooyinka qabow marka dee kolley soomaalidu way ka dharagsan tahay dee afro deli waxay jirtaa labayo toban sano saddexiyo toban sano yay gashay marka dee dadka reer minnesota si fiican badan u yaqaanaan dadka kale adduunyada kale joogana marka ay maqlaan de waxaan caan ka dhignay saambuusaha waxaan dadka adduunyada soomaalida adduunyada joogta aan aan wadaagno waa saambuuska weyaan iyo shaax soomaaliga marka halkan dee dadka soomaalida ee qurbaha jooga aad bay ugu diirsadaan markay arkaan gaaladiioo saambuus cunaya marka ma dalkan maraykankaad ku kooban tahay mise waad ballaariso oo waad ka tallowday qaaradda may weli minnesota ayaa isagu ah gobol weyn oo weli xitaa minnesoraba maanu wada gaadhin waxaan ku koobanahay labada magaalooda waaweyn magaalooyin badan baa noo hadhay marka markaad magaalooyinkaaga dhaaftid ayaad xuduudda steedada kale dhaafaysaa markaad xuduudaasi aad dhaaftid ayaad wadanada kalena aad dhaafaysaa markaa dee sidaad u ogtahay kambaniyaashan adduunka o dhan laga yaqaano waxay ku taraaqmaan konton sano lixdan sano annaguna imika waxaan nahay toban jirihuma sare u dhaafnay marka insha allahu tacaala hadduu ilaahay yidhaahdo gobol walba iyo mataqaanaa meeshuu ilahayna gaarsiiba waan tiigsadanaa dhallinyaro badanaa jirta xoog le xigmadna le haddana meelay wax ka bilaabaan la maxaa taloo siin lahayd dhallinyaradu horta waxa weeyaan busineska way u furfuran yihiin soomaali haddaan nahay dhiiggeenna ayaa laga yaabaa inuu ku jiro because qof kasta wuxuu raba inuu wax iibiyo amba wax gado marka kolley waxa aad jeceshahay ee aad og tahay inaad ku fiican tahay ayaa fiican horta inaad ku mitidid dhallinyarada qaarkood labaatan waxbay rabaan inay wada sameeyaan waxa fiican hal iyo laba ya hadday u badato saddex wax ayaa laisku eegaa inaad mataqaanaa aad isku taxaluujisid ood waqti gelisid businesskuna waa sida ilmayar ilmaha yar markuu dhasho wuxuu u baahan yahay in la kababiyo in la koriyo gurguura gurguurtan buu gelayaa socod buu gelayaa ilaa u ordo marka waxaa fiican busineska inaad ka soo qaadid si ilmo yarood dhashay ood korisid inta u horeysa waxaa kaa gelaya dadaal badan waxaa kaa geleysa maxaan quraa soo jeed badan waxaa kaa geleysa lacag badan markay waxaasoo dhan kaa galaan buu insha allah uu kuu dhali doonaa mataqaanaa dee miro uu ku dhalaya marka waa geed haddana waxaan kugu tilmaami karaa sida geedkao kale weyn geedka mirihiisa adoo beerin miro kama heli karaysid marka busineskuna waa saasoo kale waa inaad u dadaashid waa inaad u samirtid waa inaad mataqaanaa samirka ayaa maxaan qoraa aad iyo aada muhiim u ah